wadalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay ana annabiya nebiga kaana wuxuu ahaa yursalu mid loo diro ilaa qowmihi qowmkiisaa loo diri jiray khaasatan gaar ahaan ambiyadii hore oo qoladiisa ayuunbaa loo diri jiray falaa yajibu kumay waajib ahayn calaa kulli naas dadka oo dhan mutaabacatu inay raacaan oo qolo kastoo caalamka dushiisa degan nebi ayaa iyaga laga soo dhex saari jiray markaa nebigooda inay raacaan baa waajib ku ahayd laakiin nebiyada kale qolooyinka kale loo diray inay raacaan waajib kumay ahayn amaa nabiyuna moxamed sala allahu alayh wasalam nebigeenna moxamed miyaa fa inahu ursila waxaa loo diray ila annaasi dadka kaafatan dhammaantood falaa yaxilu uma bannaano liaxadin qofna mukhaalafatuhu inuu khilaafo wala alkhuruuju can shariicatihi shariicadiisa inuu ka baxaano uma bannaanay waa inuu raaco qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha annaasu dadkiiow innii rasuulu llaahi ilaykum anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay idinka iisoo kiin diray jamiican dhammaantiin wa qaala subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu idhi wamaa arsalnaaka kuumaanaan dirin ilaa raxmata naxariis inaad tahay mooyaane lilcaalamiin caalamiintao dhan aad u tahay ahlulcilmiga qaarkood waxay idhaahdeen markay aayaddan fasirayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo diray insiga oo dhan iyo jinka iyo xataa xayawaanaadka iyo jamaadaadka insiga iyo jinka in loo diray waa waadix oo aayaadka ku jira suuradda waxa weeyaan suuratu ljinni awalkeeda iyo aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku khatimay suuratu laxqaaf waxay tusinayaan in jinka loo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna wuxu uhi bucudtu ila alaxmari waalaswad oo uga jeedo aljinnu waalins xataa jamaadaadka waxaa adilo fara badan ay tusay siday rasuulka uga amar qaadan jireen waxyaabaha manoolayaashii waxaa soo aroortay rasuulku intii aan mimbarka loo samaynin inuu ka khudbadayn jiray tiir ah waxa weeyaan jiridda geedka timirta markii mimbarka loo sameeyey halkaa uu ka wareegay ayaa geedkaasi waxaa laga maqlay dunuunuc ka geel oo kale ah markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u yimi kaanahu inuu aamusiinaayo ama uu sasabayo saasuu ku aamusa rasuulkii agtiisa ka guuray buu geedkaasi u ooyay awr baa rasuulka ooyo markaasuu dhegta wuxu saaray awrkii afkuu dhegta u saaray markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waar mee ninkii awrkan lahaa ilaahay kaga baqda bahaa-imtan iyo mayeedhaanka oo waxa weeyaan bimacnaa ha ku shaqaysanina una iyada lafteedana de ilaaliya oo xaqeeda u ilaaliya rasuulku wuxuu ihi dhagax ma ka yaalay baa islaami jiray buu ihi kaana yusallimu calaya waa shajar wey waa dhagax geed inma noola ah kadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin wuxuu doonay inuu xaajo guto markaa kayn teelteela ayuu isugu yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa kaynta isu soo ururtay salaatu wasalaam ay hareeraysay oo ay qarisay oo indhaha dadka ay ka qarisay wahaakada rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam buurtaasi uxud isagoo dul maraaya ayaa buurtaasi ay gariirtay isaga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan baa dulmariyey wuxuu ihi rasuulku uhbut uxud fa inamaa calayki nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan uxudee iska xasilo iska sugnow cid kale dushaada mari mayso waa nebi iyo sidiiq waa abubakr radi allahu canhu iyo shahiidaan laba nin oo ilaahay daraaddii loo dili doono waa cumar radia allahu canhu iyo cuhmaan markaa jamaadaadku xataa saasay uga amar qaadan jireen rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wa qaala tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka waxaa baraka iyo khayr badnaaday alladii allaha nazla alfurqaan diinta xaqa iyo baadilka kala saaraysa kusoo dejiya calaa cabdiha addoonkiisa liyakuuna suu u noqdo nadiiran diga suu ugu noqdo lilcaalamiin caalamiinta mukallafiinta aljinnu waalins iyaga ayaa loo digaya markaa sababta loo soo dejiyo shareecadan waa in dadka loogu digo waana furqaanoo xaqa iyo baadilka ayay kala saaraysaa oo maaha mid isku qasaysa xaq iyo baadil oo isdhex gelinaysa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi wamaa arsalnaaka kuumaanaan dirin ilaa kaafatan linnaas dadkao dhan mooyaane bashiiran adigoo ah mid dadka u bushaaraynaya wa nadiiran una digaaya walaakina akara annaasi laa yaclamuun laakiin dadka badankooda arrinkaa aqoon uma laha cilmi bimacnaa ay ku intifaacaanoo wax ku taraya arrinkaa uma laha dadkao dhan in loo diray ayaa aayaddani markaa tusinaysa marka waa cajiib dad muslimiin sheeganayaa inay qaybo sharcigii nebi maxamed ka mid a yidhahdaan annagana laguma laha ama diinta ay kala qaybiyaan idhahaan qaybna caamada laga rabaa qaybna khaasada oo markay doonayaan salaadda ay ka tagaan oo soomka ay ka tagaan oo muxaramaadka waxa weeyaan ay bannaystaan dabeetana ay yidhaahdaan marka lagu qabsadana waa culuum kale iyo arrimo kale adigu aanad gaadhin laa shareecadan iyo diintani waa mid dadka oo dhan ka dhaxaysa wixii xaaraami dadkao dhan xaaraan bay ka yihiin wixii waxa weeyaan waajib yihiinna dadkao dhan bay waajib ku yihiin wixii xalaalna dadkao dhan bay xalaal u yihiin wa can jaabir bni cabdillaahi alansaariyi radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi uctiitu waxaa laysiiyey buu ihi rasuulku khamsan shan lam yucطahunna aan la sin axadun mid qabli aniga iga horreeyey nusirtu waxaa laygu gargaaray buu ihi birucbi argagax lagu tuuro cadowgayga masiirata shahrin bil meel loo socdo markaan usi u jiro masaafo bil loo socdo markaan usii jiro ayaa rucbi lagu tuurayaa cadowga laakiin rucbigaasi waxaa lagu tuurayaa cadowga muslimiinta marka la eego haddii muslimiintu iyagoo ay noqdaan kuwo toosan laakiin muslimiintu markay noqdaan daadxoor tadaadka oo kalea rucbigaasi gaalada waa laga qaadaya sida xadiidka saxiixa ku soo aroortay inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa dhow inay ummaduhu isugu kii yeedhaan ummaduhu inay isugu kii yeedhaan ayaa dhow sida dadka xeedhada cunayaa ay isugu yeedhaan oo hareeraha uga soo fadhiistaan markaasaa la yidhi rasuulka ilaahu miyaanu yarnahay maalintaasi rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ee ma yeridin ee waxaa tihiin xashiishkaa iyo xumbadaasi daadku uu sitoo kale ayaa tihi wax wasni iyo wax miisaano ayaydaan lahayn wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa subxaana wa tacaala ka siibi doona quluubtiinna ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu ku tuuri doonaa quluubtiinna alwahan dacfi waxaanu ka siibi doonaa quluubta cadowgiina almahaaba haybaysiga idinka haybaysan jireen marka arrinkaasi wuxuu ku xidhan yahay marba muslimiintu siday u toosnaadaan wa jucilat liya waxaa layga dhigay alardu dhulkii masjidan baa layga dhigay iyo wa tahuuran shay lagu tahaaro qaato oo bimacnaa qofku markuu biyo waayadda ciidda ayuu ku gebagabaysanaya fa ayumaa rajulin nin kastoo min ummatii ummadayda ka mida oo adrakathu salaatu salaadu ay soo gaadhaa falyusalli ha tukado bimacnaa qofku meesha haddii meeshaasi aanay masaajidba lahayn oo meel bannaan salaadu ay ku qabsato oo masaajidba aan lahayn ha ku tukado meelaan biyaba lahayn hadduu jooganaya aan odhan biyo ma haysto salaaddii tukan maayee ha gebagabaysto salaada ha tukado wa uxillat liya waxaa lay xalaaleeyey buuri rasuulku alghanaa'im xoolaha gaalada laga qabsado ee weliba dagaal lagaga qabsado oo lam tuxilla liaxadin qabli qof aniga iga horreeyeyna looma xalaalayn oo dee nebiyadii hore wixii gaalada ay ka qabsadaan inta meel lagu ururiyo ayaa ilaahay uu soo diri jiray dab xoolahaasoo dhan cuna haddii in yaroo ka mida la qarsaday ama la khiyaameeyena dabkaasaa maqnaan jiray waxaa la ogaan jiray in wax laga khiyaameeyey ilaa la keenana waxa weeyaan dabkaasi mu iman jirin laakiin ummadda waa loo xalaaleeyey wa uctiitu waxaa laysiiyey buuri rasuulku ashafaaca shafaacadaa laysiiyey uu shafeeco qaadaya ilaahay uu uga ergeynayo dadka ahlu tawxiidka wa kaana anabiyu nebiguna wuxuu ahaa yubcathu mid loo diro ilaa qowmihi qowmkiisaa loo diri jiray khaasatan gaar ahaan wa bucidtu waxaana lay diray ila annaasi dadka caamatan guud ahaan iyadoo la kala reereebin rawahu albukhaari wa muslim xadiidkana inta uu sheekhu ka daliishanaya waa intaa dambe in rasuulka dadkao dhan loo diray wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi ina addiina diintu cinda allahi ilahay agtiisa alislaamu wey islaamka daahirka ee nebi maxamed lagu soo dejiyaa qur-aanka iyo sunnada ninka markaa sheegta diin kale inay jirto qarsoon oo isagu uu ku dhaqmayaa waxaan ilahay agtiisa diin aan ka ahay muu ku dhaqmaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi waman yabtagi qofka ka raadiya hayra alislaami islaamka midaanay diinan diin ka raadiya falan yuqbala minhu lagama aqbalayo wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin aakhirana kuwa khasaaray buu ku jira wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi alyawma maanta ayaan akmaltu lakum idiin dhammaystiray diinakum diintiinni wa atmamtu calaykum dushiinna aan ku dhammaystiray nicmatii nicmadaydii oo waradiitu lakum aan idinka raalli noqday alislaama islaamkana diinan diin ahaan markaa diintu waa kaamil waa mid dhammaystiran ilaahay baa dhammaystiray ninka wax kusoo siyaadiya nin bidac iyo muxdathaad la yimi buu noqonaya ilaahayna diinta islaamka ayuu dadka raalli uga noqday ninka shay kale diin ka dhigtaa wuxuu noqonaya waxaanu ilaahay raalli kahayn mid diin ka dhiganaya qaala subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi afa hayra diin illaahi ma ilaahay diintiisa mid aan ahayn bay yabquuna raadinayaan walahu aslama iyadoo ilaahay uu hoggaansamay man fi samaawaati waalard cidda samooyinka joogtaiyo kuwa dholalka jooga tawacan ikhtiyaar ay ugu hoggaansameen wa karhan iyo si khasab iyo sandullaah wa ilayhi yurjacuun ilaahay xaggiisa ayaana loo celinaya horeynu u tilmaannay inay cibaadada iyo hoggaansanku u qaybsamo mid ikhtiyaariya qofku isagu uu doorto waana kan qofka lagu ammaanayo laga abaalmarinayo iyo mid waxa weeyaan idiraariya oo qofku isagoon xataa ogolaynba ama makhluuqaadku iyagoon ogolaynba ay khasab ku tahay inay ilaahay u hoggaansamaan subxaana wa tacaala taasina mid laga abaashanayo maaha mid laga abaalmarinayana maaha wa fi lxadiidi waxaa ku soo aroortay inuu yihi rasuulku wallaahi ilaahay baan ku dhaartee low anna muusa xayan muuse hadduu ahaan lahaa mid nool muuse nebiga ahaa weeye calayhi salaatu wasalaam lamaa wasicahu umay banaanaateen ila itibaaci inuu raaco mooyaane wax kale umay banaanaateen wuxuu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khadaab oo akhrinaya warqaday ku qoran tahay shareicadii towraad wax ka mida markaa rasuulku aada iyo aad buu arrinkaa uga xanaaqay wuxuu uhi maxaa kuu geynaya miyaanay kugu fillayn taa aniga laygu soo dejiyey wallaahi hadduu nebi muuse noolaan lahaa oo aanu isa soo gaadhi lahayn inuu iraaco ayaa waajib ku noqon lahay markaa maxaad u malaynaysaa cid kalena kadalika nebi ciise marka uu soo dego calayhi salaatu wasalaam shareeco isagu uu leeyahay oo dadka uu ku maamulayaa ma jirto tii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu raacayaa oo dadkana uu ku maamulaya annaaqid alcaashir buriyaha tobnaad alicraadu waa ka jeesashada uu ka jeesto qofku can diin illaahi tacaala diinta ilaah oo laa yatacallamhu aanu baranahayn walaa yacmalu bihi aanu kuna camal falahayn waalmuraadu bilicraad icraadka iyo jeesashadan waxaa looga jeedaa alladii icraadkaasi oo huwa isagu naaqidun buriye ah min nawaaqid alislaam islaamka waxyaabaha buriye ka mid ah huwa isaga alicraadu waa jeesashada qofku uu ka jeesto can tacallumi asli ddiin diinta asalkeeda barashadeeda alladii asludiinkaasi oo bihi isaga yakuunu lmar-u qofku uu ku noqonayo musliman diinta marka laga jeesto qofku uu ku gaaloobayo ka jeesashadaasi waa diinta asalkeeda tawxiidkii weeyi arkaanu liimaan iyo arkaanu lislaam laa siyama waxa weeyaan shahaadateynka qofku waa inuu barto kuna camal falo laakiin qofku hadduu iskaga jeestuu dhahdo anigu baranna maayo kuna camal fali maayo qof islaamnimadiisa ay burtee buu noqonayaa walow kaana jaahilan qofku jaahil baha ka hadl bitafaasiili diini oo hadduu qofku aslu diinkii uu hayo wixii muslim qofku uu ku noqonayay oo tafaasiishii jaahil uu ka yahay tafaasiishaana marba arrinka la soo gudboonaada arrimahaasi masaa-ishaasi furuucda ee camaligaa ayaa loo baahan yahay ahlucilmiga inuu weydiiyo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin diinta asalkeeda oo tawxiidkii iyo iimaankii ah qofku waa inuu barto wey oo kuna camal falo wuxuu ihi sheekhu liana alcilma maxaa yeelay ogaalka la ogaado bitafaasiili diin diinta tafaasiisheeda iyo jus-iyaadkeeda marka la kala dhigdhigo qad laa yaquumu bihi inaanay ku qumin baa dhici karta ila alculamaa wa alabat lcilm oo mas'ale kastoo masaa-isha diinta ka mid a xataa culimada iyo alabatulcilmi ma wada ogaan karaan fowqa kulli dii cilmin caliim qof walba masale ayaa ka maqan laakiin waxaa loo baahan yahay masaa-isha aslu diinkaa ee kooban iyada in culimo iyo caamaba laga sinaado barashadeeda oo la wada barto masaa-ishan kale furuucdee faraha badanna ee axkaamta la xidhiidhana waa in cawaamtu ay culimada u daba fadhiistaan maha cawaamtu inay ka fatwadaan iyagu fatwo ay ka bixiyaan walilaasim waxaad arkaysaa khaasatan bilaadkeennan iyagoo dadka caamada ah ee cilmiga iyo shareecada waxba ka baran iyagu isu fatwoonaya odhanaya waxaas waa sidaa taasi way bannaan taasi ma bannaana taasi waa sunna taasi waa bidca iyagoo le laah dadku labay u qaybsamaan dad cilmi leh iyo dad aan cilmi lahayn ilaahay markaa wuxuu ku waajibiyey dadka aan cilmiga lahayn inay weydiiyaan kuwa cilmiga leh kuwa cilmiga lehna wuxuu ilaahay ku waajibiyey inay u jawaabaan kuwa aan cilmiga lahayn ee su-aalaha weydiinaya waana khatiir jiddan qofku inuu iska fatwoodo oo waxaaba dhici karta dee inuu naftiisa ku halaago fatwadaasi baad jahliga ku dhisan waad garanaysaa ninkii jaahilka ahaa ee iska cibaadaysan jiray ee ninkii raahib ninkii dadka badan laayay uu yimi uhi waa sagaal iyo sagaashan baan dilay wax toobada may og tahay uu yihi tooba xaggay kuusoo martay sagaal iyo sagaashan ah mado sagaal iyo sagaashan dilay haddana tooba raadinaysa adiga tooba waad kala dheertay oo jaahil moogta iska fatwoonaya wuu dilay isagiina waa ku dhamaystiray fa kamala bihi lmia naftiisii dhibku usoo jiiday soo maarag kii wax weydiiyena dee dhib buu usoo jiido oo wuxuu ku riday dembiga intaa leg kadalika ninkii la dakray dakar ku dhacay ee weydiiyey qaara yidhi waar dakarkana igu yaale maydhashana way igu waajibtay wax ruksaa may helaysaan is yidhahdaan may maydhasha ayuunbaa waajib kugu ah jahli bay fatwoodeen rasuulku muxuu uhi alayh salatu wasalaam qataluuh qaatalahum ullah way dileen ilaahi subxaana wa tacaala iyagana ha fogeeye hal laa sa'aluu id lam yaclamuu fainamaa shifaau lciyi su'aal maxay isaga fatwoodeen miyay culimmada weydiiyaan marka iyagu waxba aanay garan waxaa ka dawaa jahliga waxa la yidhaahdo su-aashaa ka dawaaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay camaa undiruu waxaasi waxa weeyaan loogu digay mucriduuna waa kuwa ka jeesanaya oo aslu diinkiibay ka jeesteen marka inay kafara yihiin baanu ilaahay tilmaamay wa qaala tabaaraka wa tacala ilaahay wuxu uhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman dukira mid lagu waaniyey biaayaati rabbi aayaadkii rabbigii uma acradu canhaa dabeetana iskaga jeestay inaa min almujrimiina muntaqimuun annagu kuwa dembifalayaasha waanu ka argoosaynaa buuhi rabbi subxaana wa tacaala marka inay dulmi tahay ay aayaddu tilmaamaysaa icraadka ama jeesashada laga jeesto diinta asalkeeda iyo tawxiidkii ah wa qaala jala wacala ilaahay wuxu uhi waman acrada qofka ka jeesta can dikrii sharcigayga qofka ka jeesta fa ina lahu waxaa u sugnaatay maciishatan nolol danka adag oo cidhiidhi ah taasaa lagu sallidaya qofka ka jeesta meelo kale dadku ka raadinayaan dhibaatadu meeshay naga haysato doolarkii baa qaaliyoobay sicir barar baa dhacay noloshii baa adkaatay oo maxaa adkeeyey de mar sariflayaasha dusha laga saaraya la odhanaya sariflayaasha adkeeyey oo lacagtii nagu qaaliyey marna waxaa la odhanaya sacuudigii baa adhigii joojiyey marba meel baa loo qaadaya sababtay doonaysa ha lahaato oo kollay sabab dee daahira way yeelanaysa laakiin maxaa asalo maxaa keenay dunuubta ayaa keentay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka dembi uu sameeyey baa lagaga xirmaaniyaa oo bimacnaa lagaga hor istaagaa risqi oo cuni lahaa maciisha danka waa markii laga jeestay ku dhaqanka sharcigii iyo diintii islaamka hadday afraad noqoto hadday qabaa'il noqoto hadday shucuub noqoto hadday dawlado noqoto marka waa abaalmarin weeyaan waa jeedal rabbaaniya weeye oo dadkan laga jaraayo waxay galabsadeen waa fa bimaa kasabat aydiikum uyi wixii gacmihiinu ay goosteen ilaahay dulmihi maayo dadka haddaad tidhaahdo dad fara badan baa odhanaya oo gaaladuba soo kuwan iyagoo gaalo ah haddana nicmada adduunye ku jira oo adigu maxaad gaalka isaga qiyaas qaadanaysa adigu ma gaal baa timi aanad muslim ahayn gaalka dee ilaahay baa tilmaamay inuu u seeto dheeraynayo ya ilaa maalinta la qabanayo u gaadhayo rasuulkaa tilmaamay inay adduunyadani tahay jannat lkaafir gaalka waxaa cadaabka u dambeeya marka la eego inay halkani janno u noqonayso wa sijnu lmu'min qofka muuminkaana sijni ay u tahay meeluu kaga xidhan yahay nicmadii waxa weeyaan aakhiro markaa gaal horta adigu ha isagaba qiyaas qaadanba adigu muslim baa tahay gaalkana ilaahay subxaana wa tacaala jacayl uu jecel yahay waxaan inuu ku siiye hamoodin ilaahay waxaan waxa uu u siiyey si loogu seeto dheereeyo oo waxa weeyaan dabeetana maalin la qabto adigana waxaa markaa dembi gasho lagugu ciqaabayaa saaad u soo noqoto oo dantaada laga talinaya dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacalahum yarjicuun wuxuu ilaahay yihi wanaxshuruhu waxaanu soo ururinaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana acmaa isagoo indhala markaasuu odhanaya ilaahay usoo nigi indhaha qabay anoo indhala maxaa lay keenay markaasaa la odhanaya sidaasay aayaadku kuugu yimaadeen qur-aanka markaasaad ka jeesatay indhala'aantaasaa lagugu abaalguday wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi waqad aataynaaka waxaanu ku siinoo min ladunna agteedaanu kaa siinay dikra sharci iyo diin man acrada canhu qofka ka jeestaa fa inahu yaxmilu wuxuu qaadayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wisra wuxuu qaadayaa dembi culus ayaa dhabarka loo saaraya khaalidiina fiihi iyagoo ku waaraya cadaabka caynkaasiya qofka sharciga kaba jeestay aan rumaynba wasaaa lahum waxaa usugnaa waxa wasaaa lahum waxa u xumaaday kuwaasi yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ximlan wax la qaado waxa ay qaadeen baa bimacnaa u xumaaday markaa icraad fara badan baa jira walaalayaal khaasatan oo dadku ay ka jeesteen tacallum ddiin diintii aan la baran ahayn waxa weeyaan la moodun diinta barashadeeda in dadka qaarkood ay u qaybsan yihiin dadka kalena waxba aanay waxa weeyaan ka khusayn waxaa kaloo jira xataa icraad can alcamal biddiin oo diintii la mooday in dadka qaarkood in loo soo dejiyo waajib ay ku tahy amru khaiir waar diinta dadka o dhan bay ka dhaxaysa nin baad u imanaysa hees dhegaysanay markaasuu baktiinaya odhanaya waar wadaadda aynoo yimi bahasha inaga baktiya hadhow baynu shidane ama wadaadadubay xaaraan ka tahy adigu miyaanad muslim ahayn wax xumaanuu samaynaya markaasuu odhanayaa wadaadadii baa inala joogay aamusa aamusa waxaa lagu lagu laguma hadlee wadaa adiga miyaanad muslim ahayn oo waxaan in lagu hadla aanay xaaraam ka ahayn waa ictiqaadaad baatila oo dadku ay aamineen diin dadka o dhan bay ka dhaxaysaa oo laga rabaa waxa weyaan inay bartaan ay kuna camal falaan wuxuu ihi sheekhu xukmu lhaazil ka iska jees jeesaya xukumkiisa iyo waljaad ka arrinkaasi si go-aan u samaynaya iyo walkhaayif ka baqanaya iyo walmukrah ka lagu khasbay fii hadihi nawaaqid waxyaabahan islaamka buriyo marka la joogo walaa farqa farqi uma dhexeeya buu ihi fii jamiici hadihi nawaaqid waxyaabahan islaamka buriye aynu soo tirinay oo dhan marka laga hadlaayo bayna alhaazili ka iska ciyaariya waljaadi ka ay dhab ka tahay oo hadduu qofku isagoo iska ciyaaraya uu sameeyo ama uu ku hadlo waxyaabaha islaamka buriya dee waan ciyaaraya laga yeeli maayo inamaa kunaa nakhuudu wanalcab waa tii qoladaa laga yeeli waaye waanu iska ciyaaraynoo hadal badni baa noo geysa waa tii la yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum hadduu waxa weeyaan arrinkaasi si ula kaca u sameeyo si dhaba uu u sameeyana arrinkiisu waaba cadi iyo walkhaa'ifi kii baqanaya calaa maalihi xoolihiisa u baqanaya iyo wajaahi sharaftiisa ila almukraha ka la khasbay mooyaane xataa ka baqanaya inuu nawaaqidan sameeyaa ma banaana haddaanu khasbanayn hadduu ikhtiyaarkiisi leeyahay uma banaana inuu idhaahdo waar sharaftaydaanu baqanaya oo saa awgeed baan u sameeyey waxaa islaamnimada lagaga baxayo sharaftaada diinta ayaa ka qiimo weyn sharafna maha waxaad ilaalinaysaa diinta ayaad sharaf ku leedahay iyo qiimo xoolahaygaan u baqaya hadduu idhahdo saa awgeed baan kufrigaa u sameeyeyna laga yeeli maayo waxaad arkaysa dad fara badanoo muslimiin markaa ku dhacaya nawaaqid waxyaaba islaamka buriya oo odhanaya waar annagu inaanu gaalowna uma jeedne xooluun baanu raadinaynaa magaalada sanco ee caasimatulyamanah ee waxaa ka jirtay meel funduqa hudheelah oo kuwa gaali dad ay diinta kaga saaraan intay shilimaan iyo qadaadic u dhiibaan kuwa soomaaliya baa markaa tegi jiray nin baa markaa lagu soo arkay meesha soomaaliya haddana waxaa la arkay isagoo masaajidka ku tukanaya ninkii xaggaana axaduu kusoo tukadaa xaggan kalena masaajidkana muslimiintu kula tukadaa ninkii meesha kusoo arkay baa wuxu uhi waaryaha hebel soodii xaggaana ku tukanayay xaggana maad nagula tukanaysa markaasuu yihi waar gaalada diintoodii waxaan shaqo kuma lihinoo beri baanu ka nahaye xoogay un baanu u doonanaa markaa shay kufrigo diinta lagaga baxayuu samaynaya si uu maal u hela moogta taasi dee cudurdaar noqon maysa ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala waxaad doonaysidba kufriga u sameeyo mar haddaanad khasbanayn oo ikhtiyaarkaaga aada wadato dee mid gaaloobay baad noqonaysaa wuxuu ihi ilaa qofki inuu khasban yahay mooyaane oo haddii la dhaa qofka ama waa lagu dilayaa ama kalimatu lkufri ku dhawaaq dee waxaa u bannaa inuu ruqsadaa qaatuu ku dhawaaqo gaaloobina maayo aanteed buu yihi waxyaabaan islaamka buriyaa min acdami maa yakuunu naftiisa uga baqdo daliilu dalika arrinkaa daliilkiisuna waxa weeye in qofka waxa weeyaan kufriga sameeya isagoo iska ciyaaraya o iska jees jeesaya aan loogu cudur daarin arrinkaa qaala allahu tacala ilahay wuxuu yihi qul waxaa tidhaa abillaahi ma ilaahay iyo wa aayaatihi aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ayaad kuntum ahayden tastahziuun inaad ku jees jeestaan war laa tactadiruu waxba ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankii aad sheeganayseen kadib oo waanu ciyaarayna iyo jidkaanu isku dhaafinayna iyo dhab nagamay ahayn iyo waxaasi cudurdaar idin noqon maya waxbana idin tari maayaan dad fara badan baa markaa waxaa kufriga la dhahdaa ku ku kaftama kufriga waxaa la dhahdaa kaftan ma galo haddaad istidhaahdo wax gaalnimo keensanaya ku kaftan cudurdaar ku noqon maayo waan kaftamay wa daliilu lmukrah qofka la khasbay isagu inaanu gaaloobahayn waxaa u daliila qawluhu tacaala ilaahay uu yihi man kafara billahi ka ilaahay ku gaalooba min bacdi iimaanihi iimaanka uu la yimi kadib bimacnaa dee waa la cadaabaya ilaa man ukriha ka la khasbay mooyaane oo wa qalbuhu qalbigiisuna mutmainun biliimaan iimaankii uu ku xasiloo yihi xataa ka la khasbay waxaa loo baahan yahay in khasabkaasi uu wax ka bedeli karo uun waxaa bannaan inuu wax ka bedeli karo dee hadalkiisa iyo camalkiisa daahirka laakiin qalbigiisa in wax ka bedelo maa waayo qalbigaaga yaa khasbi kara haddii maanta o dhan lagu idhahdo gaalow oo shay gaalnimaa samee ama ku dhawaaq ama waa lagu dilaya dee qalbigaaga cidnama bedeli karto cidnama khasbi karto qalbigaaga adigaa ku taxakumaya sababee qofka xataa haddii gaalnimo lagu khasbo waa in qalbigiisa aanay waxba iska bedelin laakiin hadduu idhaha waa lay khasbo xataa qalbigii uu ka gaaloobo xataa waxa weeyaan ikraahaasaan cudurdaar u noqonahayn waayo shardigiisii baa maqan walaakin hase yeeshee man sharaxa bilkufri ka gaalnimada u ballaadhiya ama ku ballaadhiya sadran laab oo bimacnaa gaalnimadii laabta u fura fa calayhim kuwaa dushooda waxaa ahaatay qadabun min allah cadho xagga ilaahay ka ahaatay walahum cadaabun cadiim cadaab weynina waa uu sugaya oo waa ay mutaysteen markaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa nawaaqida waxyaabaan islaamka buriya laba kitaab oo looga noqon karo sida kitaabka atibyaan sharxu nawaaqid alislaam iyo kitaabka waxa weeya nawaaqid lislaam ee uu qoray samaxatu sheikh cabdulcaziiz binu baaz raximah allahu tacaala wuxuu yihi sheikhu tacriifu liimaan waxaynu tilmaanay maraatibta diintu inay saddex tahay alislaam aliimaan alixsaan waxaynu iminka dhammaynay islaamkii macnihiisii arkaantiisii waxyaabihii burinayay waxaynu halan ka gelaynaa martabadii labaad oo ah iimaankii wuxuu yihi sheikhu aliimaanu iimaanku luqatan luqada carabida marka loola noqdo altasdiiq waa rumaynta waxaa markaasi kasii habboon in lagu fasiro aliqraar wa sharcan marka iimaanka macnihiisa sharciga laga baadhana wuxuu noqonayaa nudqun billisaan dhawaaq carabkaa lagaga dhawaaqo shahaadateynka iyo wa ictiqaadun biljanaan aaminitaan laga aamino waxaa la rumaynayo qalbiga iyo wa camalun shaqo biljawaarixi waalarkaan xubnaha iyo acdaada lagu qabto saddexdaasi arrimood ayaa iimaanku uu ka kooban yahay oo qofka yidhahda anigu shahaadateynkai qalbigumaan ka rumaysnahay laakiin carabka kaga dhawaaqi maayo dee muumin noqon maayo qofkaasi qofka yidhaahda anigu carabkaan kaga dhawaaqayaa laakiin qalbiga kama rumaysin sidii munaafiqiinta dee muumin noqon maayo qofka yidhaahda anigu carabkaan kaga dhawaaqayaa qalbigana waan ka rumaynayaa laakiin aniga wax camaloo haba yaraatee aan samaynayo o igu waajibay ma jiro iimaankayguna saasuu ku dhammaystirmaya kaasina muumin noqon maayo saddexda arrimoodba waa inuu qofku kulmiyo wayaziidu iimaanku wuxuu ku kordhaa biaaca hoggaansanka ilaahay loo hoggaansamo wayanqusu wuxuu ku nuqsaamo uu ku dhinmaa bilmacsiya ilaahay oo amarkiisa la khilaafo arrinkaas ayaa iimaanka dhaawaca wuxuu ihi faa'ida qaala wuxuu ihi ibn abilciz sheekha la yidhaahdaa fii sharxi alcaqiida axaawiya ikhtalafa annaasu dadku way isku khilaafeen fiima yaqacu wuxuu ku dhacayo calayhi dushiisa ismu liimaan ikhtilaafan kaiiran bay isku khilaafeen oo iimaankaa dadkao dhan laga rabo ayaa xadayntiisii iyo sumadiisii dadku ay isku khilaafeen fadahaba wuxuu ku tegey malik imaamu malik raximah llah iyo washaafici imaam maxamed ibnu diriis shaafici iyo wa axmed walawsaaci wa isxaaq ibnu rahawayeh wa saa'iru ahlilxadiid iyo ahlulxadiidka kale oo uga jeeda dadka diintooda ka qaata qur'aanka iyo xadiidka rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo wa ahlulmadiina reer madiina raximahum ullah iyo wa ahludaahir qolada madhabka daahiriga haysataa iyo wa jamaacatun oo min almutakalimiina ay waxay ku tegeen ilaa annahu tasdiiqun inuu yahay iimaanku rumayn biljinaan qalbiga laga rumeeyo iyo wa iqraarun qiritaan bilisaan carabka laga qiro iyo wa camalun bilarkaan shaqo laga qabto xubna waana sida saxiix inuu iimaanku saddexdaa ka kooban yahay waana qowlka ahlu sunna waljamaaca ay qabaan adiladiisuna waa inoo iman doonta wa dahaba waxay ku tegeen buuhi kaiirun in fara badanoo min asxaabina asxaabtayada ka mida wuxuu u jeedaa asxaabtooda xanafiyada waay sheekhu waa xanafi ilaa maa dakarahu taxaawiyu taxaawi waxa uu sheegay bay ku tegeen oo ah annahu liqraaru billisaan iimaanku inuu yahay carabka arrin laga qiro iyo watasdiiqu biljanaan qalbigoo laga rumeeyo camalkii jawaarixda ayay yidhahdeen markaa iimaanka ka mid maaha ay ka saareen xanafiyada markaa qolada la yidhaahdaa madhabkoodu marka la joogo baabka iimaanka waa khilaafsan yahay madhab waxa uli sheekhu wa minhum waxaa ka mid a man yaquulu mid odhanaya xanafiyada waxaa ka mida mid odhanaya in aliqraara bilisaan qiritaanka carabka laga qiraa ruknu zaa'idun waa rukun dheeraada oo laysa biasliyin asalba maaha oo bimacnaa hadduu qofku carabka un kaga aanu kaga dhawaaqinba ee qalbiga inuu ka rumeeyo muumin buu noqonayaa ilaahay agtiisa innaga agteenna kaafir baha ka ahaadaba inta adduunyada la jooge kaasina waa qowl baaila weey وإلى hذا ذhب أbو منصور الmاturidi ويurوى عن أbي xنيifa waana qwl khaطيir جidا nin iسlاamkii baan soo gelino شhahaadateيnkii baan ku dhawaaqin in la yidhaahdo hadduu qalbiga ka rumaysan yahay mumin buu ilahay agtiisa ka noqonaya la dhawaaq baa loo baahan yahy qofku شhahaadateيnkii uu ku dhawaaqo وdahب الkaramiya qolada karaamiyada la dhaha waxay ku tageen ilى أنa الإimaana iimaanku huwa اقrاar inuu yahay qiritaanka bilisaani laga qira faqط waxay dhahan qofka carabkiisa kaga dhawaaqa iimaanka walow yaanu qalbiga ka aaminsanaanin wax camalana jawaarixda aanu ka qabane muumin weeyaan iimaankiisu uu dhammaystiran yahay laakiin dee haddaanu qalbiga ka aaminsanayn adduunyada muumin ha ku ahaadee aakhiro naarta lagu waarinaya bay yidhahdeen faalmunaafiquuna munaafiqiintu cindahum karaamiyada agtooda mu'minuuna weeyaan mu'miniin kaamilu liimaan iimaankoodu u dhammaystiran yahi walaakinahum yaquuluun hase ahaatee waxay odhanayaan biannahum yastaxiquuna alwaciid waxay mutaysanayaan munaafiqiintu goodiga iyo ballanqaadka cadaabka loogu ballanqaaday aladi awcadahum allahu bih wa qowluhum qowlkaa karaamiyaduna waa daahiru lfasaad fasaadkiisu miduu iska muuqdo oo shaki aanu ku jirin in la dhaha iimaanku waa carabkoo lagaga dhawaaqo walow qalbigayna laga aaminsanaani munaafiqiintaa mu'miniin noqon laha oo iimaankooda jannada ku geli laha wadahaba aljahmi ibnu safaan wuxuu ku tegey ninkaa la idhaahdaa ee ahaa ninka mubtadic kabiira ayuu ahaa iyo abulxasan الصaalixi oo isaguna axadu ru'asaa اlqadariya ah ilaa ana aliimaana iimaanku huwa isagu almacrifaةu biاlqalbi inuu yahay garashada ilaahay subxaana wa tacaala qalbiga laga garto iimaanku waa intaas buu ihi qofka ilaahay qalbigiisa ka gartaa walow yaanu shahaadateyn ku dhawaaqin yaanu qalbiga wax kale ka aaminin yaanu islaam ku camal falin waa muumin buu yihi jahliguna waa kufriguna waa maxay waa jahliga وhada اqwl qowlkanina adharu fasaada isagaa sii fasaad badanba mima qablahu aqwaashaa soo horumartay isagaa ka fasaad badan faina laazimahu waayo waxaa ka laazimaya oo ka dhalanaya ana fircawna fircown iyo wa qowmahu qowmkiisu kaanuu mu'miniina mu'miniin ahaayeen fainahum carafuu iyagu waxay garteen oo ay garanayeen sidqa muusa wa haaruun muuse iyo haaruun inay run sheegayiin calayhim الsalaatu wasalaam walam yuminuu bihim manaani rumayn fircoon wuu garanaayey ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa qalbigiisa waa ka garanayay laakiin muxuu muumin u noqon waaye liannahu arrinkaa muu ictiqaadin mana ku dhawaaqin kadalika way garanayeen muuse inuu xaq ku taagan yihi iyo akhuuhu haaruun garashadaa quri dee waxba kamay tarin walihaada qaala muusa lifircawn saa ogeed buu nabi muuse fircoon wuxuu ku yidhi war laqad calimta waad ogaatay fircoonow si xaqiiqa ah maa anzala inaanu soo dejin haa ulaahi aayaadkaasi ilaa rabu samaawaati waalard samooyinka iyo dhulalka rabbiga abuuray mooyaane idan fircoon kaana yacrif wuu garanayay laakiin iimaan lamu imande garashada oo quri maaha markaasi iimaankii maaha wa qaala tacaala ilahay wuxu uhi wajaxaduu biha way ku madax adeygeen aayaadkii ilaahay wastayqanatha anfusuhum nafahooduna way yaqiinsatay oo way garanayeen ayaadkan inuu ilaahay soo dejiyey ilaahayna way garanayeen haddana dee juxuud bay la yimaadeen oo way inkireen oo way dafireen oo way rumayn waayeen garashadaasoo quri inaanay iimaan ahayn ayuu markaa arrinkaasina tusinaya dulman bay saa u sameeyeen xadgudub iyo xaqdarro ay ku kaceen iyo wa culuwan isa sarraysiin fandur eeg buu ilaahay yidhi kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin kuwii dhulka kharibayey ee shirkiga iyo gaalnimada la dhex wareegayey bal cidhibtoodii dambe sida ay noqotay u fiirso fircoon iyo wixii la mid ahe ka dambeeyeyba wuxuu yidhi sheekhu wa ahlulkitaab kuwa kitaabka la siiyo a yuhuud iyo nasaara kaanuu yacrifuuna nabiya sala allahu alay wasalam nebiga way garanayeen inuu nebi yahay oo ilaahay uu soo diray kama yacrifuuna abnaahum sida carruurtooda inay dhaleen ay u garanayaan suu ilahay u qur-aan ku tilmaamay yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaahum walam yakunuu mu'miniina bihi kuwa rumaysanna intaa kumay noqon oo garashadaasoo quri dee iimaan maaha bal kaafiriina bihi kuwa ku gaaloobay noqdeen mucaadiina lahu colaadiyey wakada abu aalib saasoo kale abu aalib oo ahaa waxa weeyaan nebiga adeerkii cindahu jahmi ibnu safwaan agtiisa yakuunu muuminan muumin buu da abu aalib noqonaya waayo abu aalib wuu garanayey ilaahay waa garanaya jiritaankiisa nebi maxamed inuu nebi yahay oo uu xaq yahay waa garanayay marka haddii intaa muumin lagu noqonaya dee muumin buu noqon lahaa muuminna mu ahayn abu aaliba gaalnimu ku dhintay wuxuu dhintay isagoo leh huwa calaa millati cabdulmualib diintii cabdulmualib baan ayuu haystaa isagoo leh ayuu dhintay fa inahu qaala wuxuu yidhi abu aalib walaqad calimtu waxaan ogaaday biana diina muxamadin muxamed diintiisu min khayri adyaani albariyati diina khalqigu diimaha ay haystaan kuwa ugu khayr badan inay ku jirtaa baan ogaaday buu yidhi lowla almalaamatu haddaanay jirin canaan aan ka baqanayo aw xadaari masabatin ama in laycaayo inaan ka digtoonahay lawajadtanii waxaad i heli lahayd samxan bidaaka arrinka anigoo ku deeqa oo bimacnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeya markaa wuxuu rasuulku inuu xaq yahay waan garanaya u kuleeyahy laakiin maxaad u rumayn weyda u raaci weyday wallahi canaan baan ka baqanay la dhama ninkaaga weyne ku ciraystay waxa weeyaan diintii awowiyaashii ayaa maanta iskaga tegi doonaa inan ka yaroo adeerka u yahay raaci doon bal u fiirsa waxa weeyaan kibirka iyo santaagu dhibka uu leeyahay ama aanan ka baqanahayn buu leeyahy in laycaayo oo la idhaahdo waa diintiisi weligiiba uu soo haystay buu ka baxay qofka muslimka waa inuu kibirka iska ilaaliyo wixii xaqa ee loo sheego ama mid yari ha u sheego ama mid weyne ha u sheego ama mid waxa weeyaan faqiiri ha u sheego ama mid aanay isku reerahayni ha u sheego xaqa waa inuu aqbalo xaqa lidaatii baa loo aqbalaya ciddii doonaysa maa sheegto haddii laakiin aad tidhaahdo waxyaabaha si aad ilaaliso bilow sidaa lagu yidhaahdaa bilow waxa weeyaan lagu caayaa bilow ladhama ninkii weynaaba wuxuu weligiiba soo sheegaya maanta ka noqday taasi waxay kalifaysaa inaad marka dambe waxyaaba baadilood ogtay inay baadil yihiin aad kusii adkaysato xaq kuu muuqdada aragtana waxa weeyaan aada iska diido wallah xubnahana laga sameeyo camal ahaan loo qabto saddexda arrimood inuu ka kooban yahay ayay tilmaameen waxaa markaa sheekhu tilmaamay aqwaal khaldan oo firaqa qaarkood ay leeyihiin qaar yidhi iimaanku waa dhawaaq qura iyo qaar yidhi iimaanku waa dhawaaqa iyo ictiqaadka oo qura waxaynu ka hadlaynay markaa halkii u dambeysay dad yidhi iimaanku waa macrifada garashada oo qura ayaa iimaana arrinka noocaasi ayaa sheekhu uu tilmaamayay inuu yahay arrin aan sax ahayn waayo haddii garashada ilaahay la garto qofku muumin uu ku noqonayo isagoon shahaateynkii ku dhawaaqin qalbigana aan ka aaminin fircoon ayaa noqon lahaa muumin waayo fircoon waa garanaya rabbi subxaana wa tacaala laakiin wuu isdiitiinaya sida qur-aanku uu tilmaamay sidaasoo kale abu aalib oo rasuulka adeerkii ahaa kufri iyo gaalnimo ayaa uu ku dhintay rasuulkana waa garanaya inuu xaq ku taagan yahiy garashadaasi diinta may soo gelin wuxuu leeyahy sheekhu bal ibliisu ibliis yakuunu wuxuu noqonayaa cinda aljahm jahm ibnu safwaan ninkaa la yidhaahdo ee yidhi iimaanku waa garashada oo qura agtiisa ibliis wuxuu noqonayaa mu'minan buu noqonayaa kaamil aliimaan iimaankiisu uu dhammaystiran yahiy fainahu ibliis lam yajhal rabbahu rabbigii jaahil kamuu noqon bal huwa caarifun bihi ilaahay waa garanaya ibliis oo waabakii yidhi qaala rabbi faandirnii ilaa yawmi yubcahuun qaala wuxuu yidhi ibliis rabbi yaa rabbi rabbigew faandirnii ii kaadi ilaa yawmi yubcahuun cumriga ii dheere ilaa maalinta dadka lasoo saari doono qiyaamuhu dhici doono marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu garanayo ee aayaddaas ku cadday intaana muuminkumuu noqon waayo wuxuu muumin u noqon waaye ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisii ayaa uu iska kibriyey oo uu iska diiday taas ayaa markaa uu ku gaaloobay waxaa kaluu yihi ibliis qaala rabbi bimaa aqwaytani buuhi rabbiyow lumintaadii lumisay awgeed ilaahay wuu markaasi u yeedhay u garanayaa soo ma aragtid qaala wuxuu yihi fabicizatika ilaahaw sharaftaadiiyo awooddaadaan ku dhaartee la uqwiyannahum ajmaciin lumiyee aadam caruurtiisa oo dhan sidaas ayaa isagu u malaynaya sida ilaahay uu tilmaamayna in fara badan ayaa malahaasi ibliis uu ku dhaboobay oo ka mida waxa weeyaan carruurta aadam in ka mida ama qaybo ka midiina oo la yimi ikhlaas iyo iimaan badhax tiranna ilaahay waa ka badbaadiyey ballanqaadka iyo malaha ibliis marka ibliis ilaahay subxaana wa tacaala xataa sifaadkiisa inuu garanayay oo cisadii ilaahay uu ku dhaaranayo ayaa aayaddu tilmaamaysa waalkufru kufriguna cinda aljahm jahm ibnu safwaan agtiisa huwa isagu aljahlu birabbi tacaala waa in ilaahay jahli lagaga sugnaado in ilaahay jahli lagaga sugnaadaa waa nooc ka mida ama qayb ka mida qaybaha kufriga laakiin de waxaa dhacaysa qofku isagoon ilaahay jahli kaga sugnayn oo garanaya haddana inuu gaaloobi karo waayo jahligaasoo qura laguma gaaloobo ee waxyaabaha lagu gaaloobaa jahliga waa ka badan yihin waana ka ballaadhan yihin oo sidaaynu tilmaanay dee ibliisba ilaahay jahli kagamuu sugnayn ee wuxuu ku gaaloobay kibirku iska kibriyey ilaahay amarkiisa ee uu iska diiday kadalika fircown ilaahay waa garanayay subxaana wa tacaala laakiin gaalnimadiisu waxay ahayd juxuud xaqii oo uu garanayo inuu iska dafiray waxa weeyaan uu inkiray waxaa kalooina soo maray toban arrimood oo nawaaqid ulislaam waxyaabaha islaamka buriya waxyaabahaasi dee jahligu kamuu mid ahayna waxyaabo kale oo ka baxsan bay ahaayeen marka waxay taasina tusinaysaa in waxyaabaha lagu gaaloobaa jahliga ay ka ballaadhan yihiin kufriga iyo gaalnimada marka ahlu sunnuhu waxay ku tacriifiyeen alkufru huwa cadamu liimaan bay idhaahdeen gaalnimadu waa iimaan la-aanu qofkiioo iimaankii laga waayey asbaabta keenaysa qofka in iimaanka laga waayana waa fara badanta wuxuu uhi sheekhu walaa axada axad ma jiro ajhala minhu uga jahli badan jahm ninka la idhahdo birabbihi rabbigii oo jahm ibnu safwaan markuu yidhi kufrigu waa jahliga isagaaba ugu jaahilsan oo ilaahayba subxaana wa tacaala aan si fiican u garanahayn fa inahu jacalahu maxaa yeele ilaahay wuxuu ka dhigay alwujuud almutlaq jiritaanka sii daysan ee wax sifa aan lahayn ilaahay buu magacyadiisii iyo tilmaamihiisii wan wanaagsanaa o dhan u diiday wa salaba canhu ilaahay waxa uu ka xayuubiyey jamiica sifaatihi sifaatkiisii oo dhan walaa jahla akbara min hada jahli taa ka weynina ma jiro fayakuunu wuxuu noqonayaa jahl kaafiran buu noqonayaa bishahaadatihi calaa nafsihi naftiisa ugu markhaati kacay wuxuu uhi sheekhu wa bayna hadihi lmadaahib madaahibtan iyadaa waxaa u dhexeeya ee iimaanka ka hadashay madaahibu ukhar madaahib kale oo bitafaasiila wa quyuud tafaasiil iyo waxa weeyaan wadata qaydad ama waxa weeyaan maalan dabaro taasoo caradtu aan ka jeestay can dikrihaa sheegisteeda ikhtisaaran si hadalkaan usoo gaabiyo intaha kalaam ibn abilciz raximah llahu tacaala qultu waxaan idhi bu uhi sheekhu waliimaanu iimaanku cinda alashaacira firqada ashaacirada la idhaahdo oo ka mida firaqa lunsan oo u nisbo sheegata abulxasan alashcari sheekhii la odhan jiray waa tasdiiqu weeyaan oo waxay dhan iimaanku waa tasdiiq oo acmaashii jawaarixda laga qabanayay iimaanka way ka saareen kama fi fatxi lmajiid baab alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk sida kitaabkaa lagu sheegay
qultu waxaan idhi buui walaa shaka shaki kuma jiro ana alxaqa xaqu huwa isagu qowlu ahli sunnati waljamaca inuu yahay qowlka ahlu sunna waljamaca yidhaahdeen wa huwa qowlka ahlu sunnuhu waxa weeye ana aliimaana iimaanku nutqun billisaani inuu yahay dhawaaq carabka lagaga dhawaaqo shahaadateynka iyo wa ictiqaadun biljanaan in qalbiga laga aamino laga ictiqaado wixii layna faray inaynu aamino iyo wa camalun shaqo biljawaarixi xubnaha lagu shaqeeyo walarkaan acdaada wayaziidu waxa uu ku kordhaa iimaanku biaaca hogaansanka ilaahay loo hogaansamo oo wayanqusu waxa uu ku nuqsaamaa bilmacsiya ilaahay oo amarkiisa la khilaafo halkaa marka waxaynu kaga baxnay iimaanku inuu ka kooban yahay ahlu sunnaha agtooda saddex arrimood dhawaaq carabka ah ictiqaad iyo aaminitaan qalbiga ah qabasho iyo camal jawaarixda iyo xubnaha ah waxaynu soo tilmaanay islaamku inuu lahaa shan rukun shahaadateynka iyo salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajka iimaankuna saasoo kale arkaan buu leeyahay arkaantii baalan kaga hadlaya markaa sheekhu wuxuu yihi arkaanu liimaani sittatun iimaanka arkaantiisuna waa lix iclam ogo buu ihi akhi muslim walaalkayga muslimka ahow wafaqanii allahu wa iyaak ilaahay hay waafajiya aniga iyo adigaba limaa yuxibuhu waxa uu jecel yahay oo wayardaahu raalli uu ka yahay waxaad ogaataa ana rasuula allahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasalam rasuulkii ilaahay lamaa sa'alahu jibriil jibriil markuu weydiiyey can iliimaan iimaanka markuu weydiiyey waa ti maalin rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada la fadhiya uu u yimi nin marya cadcad oo tima madow oo wax raad safari aanay ka muuqan markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu jilbaha jilbaha u saaray labadiisa gacmoodna waxa weeyaan bowdihiisa u saaray oo markaa su-aala weydiiyey islaamka ayuu weydiiyey deeta rasuulku wuxuu ku jawaabay islaamku inuu yahay shantii rukun ayaynu soo sheegnay iimaankana wuu weydiiyey iimaanka markuu weydiiyey markaa rasuulku wuxuu ihi iimaanku waxa weeyaan an tu'mina billaah inaad ilaahay rumayso bimacnaa ilaahay jiritaankiisa inaad rumayso rabbinimadiisana inaad rumayso inuu yahay ka caabuuray caalamkan ee isagu iska leh ee maamulkiisana gacanta ku haya inaad rumayso ilaahay inuu keligii cibaado mutaysto xaq uu leeyahay inaad rumayso ilaahay magacyadiisa wanwanaagsan iyo sifaadkiisa dhammayska tiran intaasiba waxay soo gudagelayaan aliimaanu billah wa malaa'ikatihi waa inaad rumayso malaa'igtiisa ilaahay subxaana wa tacaala oo ah khalqi ilaahay uu ka abuuray nuur sida xadiida saxiixa ku soo aroortay kuwaasi oo ilaahay subxaana wa tacaala ka amar qaato oon caasiyin waa inaad rumayso malaa'igta kuwa magacadooda laynoo sheegay kuwa shaqadooda laynoo sheegay kuwa sifooyinkooda laynoo sheegay kuwa kalena guud ahaan waa inaad rumayso wa kutubihi kutubtiisana waa inaad rumayso kutubta ilaahay uu soo dejiyey kutubta qaar baa qur-aanka lagu xusay qaarna waxa weeyaan inay jiraan baa laynoo sheego ummad kasta kitaab loo soo dejiyey rasuulla loo diray laakiin laynooma magacaabin wixii laynoo sheegayna si tafsiila baynu rumaynaynaa kuwa aan laynoo sheeginna guud ahaan baynu rumaynayna oo qofka muslimkaa kutubta ilaahay soo dejiyo dhan waa inuu rumeeyo isagoo dee rumaynaya inay kutubtaasi tahay mansuuq oo lagu nasakhay oo bimacnaa meesha lagaga saaray kitaabka nebi maxamed lagu soo dejiyey wa rusulihi waa inaad rumayso ilaahay rusushiisa rasuulkuna waa waa nin ilaahay subxana wa tacaala dumarkamuu dhigin rasuul waayo mas-uuliyadda intaa lagama qaadi karaan mas-uuliyatu dacwa dumar waxa weeyaan dacwad mas-uuliyaddeeda dhabarka u ritaana may soo marin alcaalam alislaami ama la yidhaahdo tusaale ahaan dumar baa dacwad u baxaaya xataa nebiyadaasi dacwada xambaariyay oo u baxaaya dadka gaadhsiinayay rag ayuunbuu ilaahay ka dhigay culimmaduna waxa dhaha xikmadu waxa weeye dumarka waxaa loogu talagalay alistitaar walmukuud fi lbuyuut inay asturnaadaan bimacnaa ay ku qarsoonaadaan guryahooda ay ku nagaadaan looguma talagelin bixitaan dumarka iyo inay socdaan waxay u bixi karaan lixaaja baahi marka arrinka noocaasi ay keensato si awgeed ba ilaahay rasushiisa waxa uu ka dhigay rag waa markaa rasuulku waa nin ilaahay uu waxyooday si sharci iyo diin dadka uu gaadhsiiyo rususha qaar baa qur-aanka lagu sheego laynoo magacaabay qaarna waxa weeyaan laynooma magacaabin laynoogama qison kuwa laynoo magacaabay waa inaynu sidooda u rumayno laynoogu magacaabay kuwa kalena guud ahaan walyowmi alaakhir waa inaad rumayso maalinta dambe waxaana yowm alaakhir loo yidhi qiyaamuhu waa maalinta maalmaha adduunyada ugu dambaysa magacyo fara badanna way leedahay magacyadaa badanna waxa u yeelata dee sifaadkeeda ayaa fara badan iyo axwaasheeda iyo ahwaasheeda iyo wax allaale wixii qiyaamaha hoos imanaya waa inaad rumayso sida mawdkii geeridii iyo cadaabuulqabrigii iyo naciimuulqabrigii iyo suurta la afuufi doono iyo dadka bannaanada lasoo tubi doono iyo waxa weeyaan in xisaabi ay dhici doonto miisaanin la taagi doono dadka acmaashooda lagu miisaamo waa inaad siraadka rumayso waa biriishkaasi jahanamo la duldhigee lala dul mari doono kadalika waa inaad rumayso jannada iyo naarta iyo waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay wa tu'mina waa inaad rumayso bilqadari qadarkii waa inaad rumayso khayrihi wa sharihi khayrkiisa iyo sharkiisaba oo ilaahay waxyaabaha uu qadaray ee ilaahay uu abuuray wax khayrliiyo wax sharlaba waa leeyihi laakiin ilaahay ficilkiisa iyo xukumkiisu marnaba shar ma noqdee dhammaantii waa wada khayr sa awgeed buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam washaru laysa ilayk sharka ilaahay ow adiga laguma soo nisbeeyo fa qaala lahu jibriil calayhi salaam jibriil wuxuu ku yidhi markuu saa rasuulku ugaga jawaabay su-aashaa sadaqta run baad sheegtay markaa iimaankii arkaantiisu dee lixdaasi ayay noqonaysaa xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey arkaanuliimaanka markaa qofku waa inuu barto oo uu rumeeyo oo uu yahay qof xifdisan oo waxa weeyaan rumaysan oo ictiqaadsan marka waxaa sheekhu uu tilmaamay iimaanku inuu ziyaado oo uu nuqsaamana taana shaki kuma jira waa mid inaguba aynu dareemi karno oo xaaladaha qaarkood waxaad dareemaysaa inuu iimaankaagu ziyaaday ama ha noqoto qur-aan aada akhriday ama ha noqoto camal wanaagsan iyo khayr aada farabadisay ama ha noqotaba sababtu inaad maqashay mawcido iyo waano qalbigaaga dhaqaajisay mararka qaarkoodna waxaad aada dareemaysaa inuu iimaankaagu nuqsaamay oo aada iyo aada hoosu ugu dhacay asbaabtu waxay noqon kartaa taa aynu soo sheegnay cagsigeeda adigoo ka fogaada ilaahay dikrigiisa adigoo tusaale ahaan sameeye wax macsiya ah adigoo waxa weeyaan ka fogaaday akhrinta qur-aanka markaa iimaanku inuu ziyaadiyo inuu nuqsaamo waa mid xataa dareenkaaga aad ku ogaan karto rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina aliimaana layakhlaqu fii jawfi axadikum kamaa yakhlaqu athawb fasalu llaha an yujadidu liimaana fii quluubikum iimaanku midkiin laabtiisa wuxuu ugu baaliyoobaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida maradu ay u baaliyowdo marada marka ay ku dhacdo qoraxda iyo dabaysha iyo waxyaabaha noocaasi waxay noqotaa mid baaliya soo ma oo faraha kala raacraacaysa oo waxba aan iska xejinahayn iimaankaa saasoo kale noqda buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka iimaanka uu ku dhaco jahligu iyo macsiyadu iyo cibaado yaraanta iyo dikriga ilaahay oo la yareeyo wuu nuqsaamaya mara baalioo kale ayuu noqonaya oo haddii shubho yari ay ku soo aroorto ama mid adduunyaha noqoto ama mid diineede waxa weeya qofkii iimaankiisa aanu sugnaan ahayn ilaahay markaa weydiista buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu iimaanka cusb cusayb ka dhigo ama cusboonaysiiyo quluubtiina waxa uu ku cusboonaysiiyo sheekhu markaa halkan waxa uu ka hadlayaa adilada ina tusinaysa iimaanku inuu ziyaado adilatu ziyaadati aliimaan iimaanku inuu ziyaado adilada loo daliishaday qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi isagoo sifaynaya mu'miniinta aladiina kuwa qaala lahum annaasu dadkii ay ku yidhaahdeen ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum waa idisu soo kiil urursadeen oy xoog iyo xoolo iyo tiro wixii ay hayeenba waa soo ururiyeen si ay isu soo weeraraan ee faqshahum ka baqda fazaadahum wuxuu u kordhiyay arrinkaasi iimaan iimaan baab uu kordhiyey oo wa qaaluu waxay idhahdeen xasbuna allah ilaahay baa nagu filan aan isku hadlaynayna wa nicma alwakiil cid wakiil kaa noqotana ilaahay baa u wanaagsan subxaana wa tacaala dadkii muuminiinta ahaa markii ay ka soo noqdeen dagaalkii uxud iyadoo dhaawacyo badani ay gaadheen iyo dhimashaba ayaa ninkii abu sufyaan la odhan jiray gaalada watay ayaa nin soo diray oo wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa maxamed iyo colkiisa colka kugu soo aadan haddaad war ka haysa maad fadhideenba waa laysu soo kaa urursaday arrinkani waxay u samaynayaan gaaladu say u cabsi geliyaan muuminiinta laakiin muuminiintu may cabsoona ilaahay bay isku hadlaynayaane iimaan baabay ka kororsadeen buu ilahay yihi fazaadahum iimaana iimaan bay kororsadeen waxaana idhahdeen ilaahay baa nagu filan ilaahay baananu tala saaranayna wahaakadaa haddii muuminiintu iyagu ay toosnaadaan oo ay la yimaadaan iimaan qawiya iyo tala saarasho dhaba gaalada gaalada awooddoodu wax macno ay leedahay ma jirto awoodda ilahay baa ka sarreeya subxana wa tacaala marka awooddii ilaahay ninka aaminsan ee ku xidhan ee ilaahay awoodda alaha ka amar qaatay gaala waxba kama qaadi karto gaalada waxaa inoo jabinayaa waxa weeyaan toosnaan la-aanteen iyo camal xumaanteenna gaalada inoo jabinaysa maha awooddooda tayna jabinaysa ee wax inaga qaadaysa wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi inama almu'minuuna muuminiintu waxa weeyaan muuminiinta dhabtaa ee iimaankii laga rabay la yimi aladiina kuwa idaa dukira allahu marka ilaahay la xuso wajilat quluubuhum quluubtooda ay cabsoonayso oo dee iimaankaasi ayaa quluubtooda dhaqdhaqaajinaya waidaa tuliyat calayhim marka iyaga lagu dul akriyo aayaatu ilaahay aayaadkiisana zaadatum ay u kordhinayso iimaana iimaan ay u kordhinayso marka iimaanku inuu kordho ayadda caddaynaysaa wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigoodoo qurana tala saaranaya marka aayadda waxay caddaynaysaa ilaahay xuskiisa iyo qur-aanka oo la dhagaysto oo la akhriyo iyadoo macaanidiisa loo fiirsanayo waxyaabaha iimaanka ziyaadiyo inuu ka mid yahay wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi waidaa maa unzilat marka la soo dejiyo suuratun suurad fa minhum waxaa ka mida munaafiqiintii man yaquulu mid odhanaya ayukum kii neebay zaadatu u ziyaadisay haadihii suuradani iimaana iimaan ay u kordhisay iimaan markaa iyaga umay kordhin de waaba isla yaabayihin waxay leeyihin anagu iimaan ma haynee war wax iimaana ma idin kordhisa aayaadkan iyo suwarkan oo akrinaya waa munaafiqiin de nifaaqiibaa qalbigooda daboolay ilaahay wuxuu uhi fa ama aladiina aamanuu kuwa muuminiinta miyaa fazaadatum waxay u kordhisay suuraddaasi iimaana iimaan bay u kordhisay markaa suurad qur-aan ay soo degto ila suuraddaasi waxay wadataa waxyaabo la rumaynayo markaa iimaan bay dee ku kordhinaysaa suuraddu waxay wadataa waxyaabo lagu camal falaya camalkiina dee iimaanka ayuu ka midi iimaan bay markaa qofkii muuminka u kordhinaysa wa hum iyaguna muuminiintu yastabshiruun waabay ku bushaaraynayaan soo degitaanka suuraddaasi ay soo degtay halka munaafiqiintu ay ka baqanayaanba inay fadeexadayso wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi walamaa ra'a almu'minuun muuminiintii markay arkeen alaxzaaba xulafadii markay arkeen oo dee waxaa dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiiyo muuminiinta in gaaladii ay isu soo xulufaysteen kufaartii qureysheed iyo qabaa'ilkii kale carabta iyo yahuud oo dee magaaladii madiine hareeraheeda ay soo degeen iyo munaafiqiinta oo iyaguna ku dhex jira muuminiinta oo laakiin kuwaasi la shaqaynaya markay muuminiintii axsaabta arkeen maxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhahdeen haadaa kaasi maa wacadana allah waa wixii ilaahay noo yaboohay iyo wa rasuulu rasuulkiisu oo ilaahay rasuulkiisu waxay yabooheen oo ay ka ballan qaadeen in muuminiinta la imtixaamayo de aliflaamiin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamana wahum laa yuftanuun dadkuma waxay u malaynayaan inay odhanayaan waanu rumeyno deetana intaa lagaga tegayo iyadoon la imtixaamin waa imtixaankiina loo ballan qaaday kaasi bay idhaah aanu indhaha iyaga maanta ku aragna wa sadaqa allahu warasuul ilaah iyo rasuulkiisuna run bay sheegeen wamaa zaadahum umuu kordhin arrinkaasina ilaa iimaanan iimaan mooyaane iyo wa tasliiman hogaansa ilaahay subxaana wa tacala u hogaansamaan marka wahaakadaa muuminiintu markay arkaan gaaladii oo is soo xulufaysatay sidaasay ilaahay isugu xidhayaan subxaana watacaala oo sharciga ay ugu toosnaanayaan oo iimaan ay u kororsanayaan iimaankaasi ayaa gaalada kaa celinaya iyadoo dee asbaabtiina lala imanayo dee muslimiinta mamnuuc kama aha inay diyaargaraystaan hub iyo awooddii ay wax iskaga celiyaan oo taasi waa mid loo baahan yahay laakiin taasi keliya dee waxba qaban mayso haddaanay wadan iimaan iyo istiqaamo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi huwa ilaahay alladii kii wayaan anzala soo dejiya asakiina xasilloonida kusoo dejiyey fii quluubi lmuuminiin muuminiinta quluubtooda liyasdaaduu si ay u kororsadaan iimaanan iimaan maca iimaanihim iimaankoodii hore la jirkiisa marka adoo iimaan haystay haddana inuu iimaan kuu kordhayo oo iimaanku aanu ahayn shay quro hal mar la wada helo hal marna la wada waayo ayaa aayaddu ay tusinaysaa qaala tacala ilahay wuxu uhi wayasdaad aladiina ay u kororsadaan kuwii aamanuu iimaanka laga helay iimaanan iimaan ay u kororsadaan marka dee iimaanku waxa uu ka dhigan yahay geedkaas laamaha faraha badan leh iimaanku wuxuu ka dhigan yahay jasadkaagan oo kale iimaanku waxa uu ka dhigan yahay salaada aad tukanaysa salaadu soo mala shuruud iyo arkaan iyo waajibaad iyo sunan salaadaadu mararka qaarkoodna nuqsaan baa ku jirta sooma marna waa salaatun kaamila iimaankana waa sidaasoo kale weeyaan jir dadka qaarkood jirhkooda waa kaamil waa dhammaystiray xubnahoodii dadka qaarkoodna nuqsaan baa ku jirta wahaakada aliimaan iimaanku waa sidaasoo kale weeya wa can jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kunaa maca anabiyi sala allahu alay wasalam rasuulka ayaanu la jirna aanu la joognay wanaxnu fityaanu annagoo shabaab xazaawira ah kuwo bimacnaa awooddoodii iyo dee nashaadkoodii qaba fatacallamnaa waanu baranay aliimaana iimaanka ayaanu baranay qabla an natacallama alqur'aan intaanaan qur-aanka baran ba horta iimaanka wuxuu yahay ayaana laga dhaadhiciyey uma tacallamna alqur'aan kadib qur-aanka ayaanu barannay fasdadnaa bihi waxaanu ku kororhsannay iimaana iimaan baanu ku kororhsannay ode macanaa qofku marka uu soo islaamnimadii diintii uu soo galo sababta iimaanka ayaa la baraya shahaadateynkii ayaa la baraya oo qowl iyo ictiqaad iyo camalba ah shahaadateenkaa markuu bartaba iimaankii qayb ka miduu hayaa kadib qur-aankiibuu baranayaa qur-aankiina dee iimaan buu usii kordhinaya